samu'eelkii labaad cutubka labaatan iyo koowaad oo wakhtigii daa'uud abaar baa dhacday intii saddex sannadood ah oo sannadba sannadda ka dambayso markaasaa daa'uud rabbiga baryey rabbiguna wuxuu yidhi tanu waxay ku timid saa'uul iyo reerkiisa dhiigga qaba maxaa yeelay wuxuu laayey reer gebicoon markaasaa boqorkii reer gebicoon u yeedhay oo ku yidhi haddaba reer gebicoon ma ay ahayn reer binu israa'iil laakiinse waxay ahaayeen dad ka haray reer amoor oo reer binu israa'iilna way u dhaarteen iyaga oo saa'uul baa wuxuu damcay inuu laayo iyaga qiiradii uu u qaba reer binu israa'iil iyo reer yahuuda aawadeed oo daa'uud wuxuu reer gibecoon ku yidhi war maxaan idin sameeyaa oo maxaan kafaara gud u bixiyaa si aad dhaxalka rabbiga ugu ducaysaan oo reer gebicoonna waxay ku yidhaahdeen annaga iyo saa'uul iyo reerkiisa waxaana dhex yaalla ma aha xaal ku eg lacag iyo dahab oo annana dooni mayno inaynu reer binu israa'iil nin ka dilno markaasuu ku yidhi haddaba wixii aad tidhaahdaan waan idin samaynayaa iyana waxay boqorkii ku yidhaahdeen ninkii na baabi'iyey oo ku fikiray in nala laayo oo aanan dhex degganaan waddanka reer binu israa'iil oo dhan hanaloo keeno toddoba nin oo wiilashiisii ah oo rabbiga ayaannu ugu deldelaynaa gebicahdii saa'uul kii rabbigu doortay laakiinse boqorkii wuu badbaadiyey mefibosheed oo ahaa ina yonataan ina saa'uul maxaa yeelay dhaartii rabbiga ayaa u dhexaysay daa'uud iyo yonataan ina saa'uul laakiinse boqorkii wuxuu soo qabtay labadii wiil ee risfaah ina ayah oo ay u dhashay saa'uul kuwaasoo oo ahaa armoni iyo mefiboshet iyo shantii wiil ee miikaal ina saa'uul oo ay u dhashay ina barsiiley kii reer mexolaad oo wuxuu u gacan geliyey reer gebicoon oo buurtay ku deldeleen rabbiga hortiisa oo toddobadiiba way wada dhinteen oo waxaana la dilay xilligii beergoyska maalmaha ugu horreeya marka shaciirka la gooyo markaasaa risfaah oo ahayd ina ayah ayaa soo qaadatay dhar joonyad ah oo waxay ku goglatay dhagaxa halkaasna waxay joogtay wakhtigii beergoyska iyo ilaa roob cirka ka soo daatay oo maalintiina uma ay oggolaan in haadka hawadu ku dego habeenkiina waxay ka dhowri jirtay dugaagga duurka oo waxaa daa'uud loo soo sheegay wixii ay samaysay risfaah ina ayah oo ahayd saa'uul naagtiisii addoonta ahayd oo daa'uud intuu tegey ayuu lafihii saa'uul iyo lafihii wiilkiisii yonataan ka soo qaaday dadkii reer yabeesh gelicaad oo ka xaday jidkii beytshaan kaasoo ah meeshii ay reer falastiin ku daldaleen iyaga maalintii ay reer falastiin saa'uul ku dileen gilbooca oo halkaasuu ka soo qaaday lafihii saa'uul iyo lafihii wiilkiisii yonataan oo waxaa loo soo ururiyey kuwii la deldelay lafahoodii oo lafihii saa'uul iyo lafihii wiilkiisii yonataan waxaa lagu aasay dalka reer benyamiin meel ku taal oo la yidhaahdo saylac oo waxaa la geliyey qabrigii aabbihii isqiish oo waxaa la sameeyey kulli wixii boqorku ku amray oo dhan oo taas dabadeedna ilaah baa dalkii loo baryey oo haddana reer falastiin waxay la dirireen reer binu israa'iil markaasaa daa'uud baa dhacay isaga iyo addoommadiisii la socdayba oo waxay la dirireen reer falastiin laakiinse daa'uud wuu taaggabay oo yeshbii benoob oo ka mid ahaa wiilashii raafaa oo miisaanka warankiisu ahaa saddex boqol oo shaqel oo naxaas ah oo seef cusubna dhexday ugu xidhnayd ayaa damcay inuu daa'uud dilo laakiinse daa'uud waxaa caawiyey abiishey oo ay seeruyah dhashay oo intuu kii reer falastiin wax ku dhiftay ayuu dilay markaasaa daa'uud raggiisii dhaar u mareen oo ku yidhaahdeen adigu mar dambe dagaal noola bixi maysid yaadan laabadda reer binu israa'iil bakhtiine oo taas dabadeed waxay noqotay in reer falastiin haddana goob lagula diriray oo sibikey oo reer xushaad ahaa wuxuu dilay saaf oo ahaa mid ka mid ah wiilashii rafaa oo haddana reer falastiin waxaa lagula diriiray goob oo elxanaan ina yacarey orejiim oo reer beytlaxam ahaa wuxuu dilay goli'aad oo reer gaad ahaa oo samayda warankiisuna waxay la ekayd dharsameeyaha looxiisa oo haddana waxaa dagaal ka dhacay gaad halkaasna waxaa joogay nin aad u dheer oo gacmahana mid kasta wuxuu ku lahaa lix farood cagahana mid kasta wuxuu ku lahaa lix farood oo farihiisuna kulligood waxay ahaayeen afar iyo labaatan oo isna wuxuu u dhashay rafaa oo markuu reer binu israa'iil caayey waxaa isagii dilay yonatan oo uu daa'uud walaalkiisii shamcii ahaa dhalay afartaasu waxay rafaa ugu dhasheen gaad oo waxay ku dhinteen daa'uud gacantiisii iyo gacantii addoommadiisa